بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحير صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم habeen ayaan waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maci falam yazal kama zuulin nebigu qaa'iman xaaluu yahay mid taagan falam yazal kama zuulin qaa'iman inuu yahay mid taagan xataa hamamtu biamri suu'in ilaa aan hamiyey arrin xun qiila lahu waxaa lagu yidhi wamaa hamamta bihi maxaad hamisay qaala wuxuu yidhi hamamtu waxaan hamiyey an aqcuda inaan fadhiisto wa adaca annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaamna aan iskaga tago oon salaadda aan ka goosto xadadanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa jariir can ilacmashi naxwa wuxuu arrinkaa u haminayana waa maxay waa salaaddii nebiga calayh isalaatu wasalaam dhirirkeeda awgeed bacnaha rasuulka aada u dheereeyey cabdullahi bni mascuudna culaysay ku noqotay wuxuuna dhibsaday inuu hamiyo yacni wuxuu dhibsaday inuu ka goosto nebiga sala allahu caleyh wasalam sidaa darteed wuxuu yidhahda waxaan hamiyey arrin aan fiicnayn قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا نبي عليه الصلاة والسلام وحو أهمت كذا سيغو فردية فيقرأ وآخرنا وهو جالس حال يهمت فردية فإذا بقي من قراءته هدي قراءتي سكهرته qadru maa yakuunu alaaiina aw arbaciina aaya qadar ay ku ahaanay soddon aayadood ama afartan qaama nebiga calayhi salaatu wasalaam waa istaagay faqara'a wuu akhrinaya wahuwa qaa'imun asigoo taagan uma rakaca kadib waa rukuucaya wasajada waa sujuudaya uma sanaca kadibna wuxuu samaynaya fi rakcati aaniya ragcada labaad mila daalika sidaasoo kale macnaa ragcadii hore sida uu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay wuxuu tukan jiray asigoo fadhiya mar walba ma ahan laakiin khaasatan waa markuu nebigu weynaaday sala allahu calayhi wasalam oo xoogaa culays ay ku noqotay istaagga dheer maadaama qiraa'ada uu dheerayn jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa yaqra' wahuwa jaalis markaasuu wuxuu akhrinayaa asigoo fadhiya qiraa'ada hadday u harto qadar soddon aayadood ama afartan aayadooda markay ka harta qiraa'ada ayuu istaagayaa soddonka aayadood ama afartanka aayadood ayuu wuxuu ku akhrinayaa asigoo taagan fa qara'a wa huwa qaa'im uma rakaca wa sajad kadibna waa rukuucaya waa sujuudaya uma sanaca fi rakcati aaniya midla dalik ragcada labaadna wuxuu samaynayay sidaasoo kale macnaa ragcada labaad sidaasoo kale uu samaynaya asoo fadhiya ayuu akhrinaya qiraa'ada inteeda badan qur-aanka u akhrinaya inta badan wuxuu akhrinaya soo fadhiyo markii qadar yar u harsan yahay ayuu istaagaya calayhi salaatu wasalaam xadaثana axmed bn maniic qaala xadaثana hushaym qaala xadaثana khaalidun اlxadaa can cabdillaahi bni shaqiiqin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaishan waxaan weydiiyey can salaati rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wasalam can taawucihi taawuciisa iyo salaada sunnada ah ee nebigu tukan jira ayaan weydiiyey faqaalat waxay tidhi kaana yusalii leyla طawiila qaa'ima kaana yusallii wuxuu tukan jiray leylan tawiilan habeen dheer macnaa dheerayn jiray qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wa leylan tawiilan habeen dheerna wuxuu tukanayay qaacidan asigoo fadhiya faidaa qara'a hadduu akhriyo wahuwa qaa'imun asigoo taagan rakaca waa rukuucaya wasajada waa sujuudaya wahuwa qaa'imun asigoo taagan waidaa qara'a hadduu akhriyo wahuwa jaalisun asigoo fadhiya rakaca wasajada wahuwa jaalis waa rukuucaya waana sujuudaya asigoo fadhiya yacnii qiraa'ada hadduu filjuluus ku dhammaysto wuxuu ku rukuucaya fi ljuluus asoo fadhiyu rukuucaya hadduu qiraa'ada dhammeeyo asoo taaganna wuxuu rukuucaya asigoo taagan rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka markuu tukanayo salaad tatawuca ama sunno ah way u bannaan tahay inuu tukado wa huwa jaalis asigoo fadhiyo inuu tukado oo aan xanuunsanayn asoon xanuunsanayn oo cudurdaar kale aan lahayn waxaa u bannaan tatawuca inuu fadhi ku tukado laakiin markaa tatawuca uu fadhiga ku tukanaayo asoon wax cudurdaara lahayn lama mid ahan qof istaag ku tukanaya tatawuca bal wuxuu helayaa qofka istaagga ku tukanaya salaada sunnada ah ajarka uu helaya barkii ayuu helaya midka fadhiga ku tukanaya sidaasoona nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam salaatu rajuli qaacidan nisfu salaati alqaa'im ama nisfu salaatihi wa huwa qaa'im yacnii qofka ama ninka tukanaya qaacidan asigoo fadhiya waa salaada qofka taagan salaada uu tukanaya nuskeed ayay noqonaysaa macnaha min xayu alajri ajarkau helaya barki ayuu helayaa markii la leeyahay qofka fadhiya wuxuu helayaa qofka taagan ajarka uu helaya barkii ma ahan qofka fadhiyahay markuu cudurdaar leeyahay hadduu xanuunsan yahay ee xanuunka dartii uu la istaagi waayey ee uu fadhi ku tukado nisfu ajri lqaa'im miyuu helayaa ma helaya bal ajarkiisoo taamaho dhammaystiran uu helayaa marka nisfu ajri lqaa'im waxay ku saabsan tahay waa qofkaan cudurdaar lahayn ama hadduu cudurdaar leeyahay sida inuu jiran yahay wixii la mid ah ajarkiisoo dhammaystiran ayuu helayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabcan markaan salaatuleylka uu fadhiga ku tukanaayo ma jiranayn sala allahu calayhi wasalam laakiin maadaama qiraa'ada iyo qiyaamku uu dheer yahay ayuu nebiga calayi slat slam fadhiga ku nasanayay qiraa'ada ku akhrinaya kadibna waa istaagaya fii xaqi rasuul calayhi salaatu wasalaam nisfu ajri lqaa'im ma ahan rasuulka calayhi salatu wasalaam mar walba ajarkiisoo taama oo dhammaystiran ayuu leeyahay waana ka duwan yahay dadka kale nebiga sala allahu calay wasalam fii hadihi lmas'ala waxaa la sheegay dadka kale ayagoon cudurdaar lahayn haddii ay fadhi ku tukadaan fi tatawuc nisfu ajri lqaa'imi helayaan soo maa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu helayaa ajarkiisoo taama oo dhammaystiran waxaana arrintaa daliil u ah tusinaya xadiidu cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma cabdullahi bni camr wuxuu yidhaahday xudidtu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala salaatu rajuli qaacida nisfu salaa ninka salaadiisa uu tukanaya asigoo fadhiya waa nisfu salaa waa salaada barkeed xagga ajarka saasaa la ii sheegay buu yidhi oo nebiga laga soo naqliyay calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fa ataytuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid anoo sidaa hore u maqlay ayaan nebiga u imid buu yidhi cabdullaahi fawajadtuhu waxaan helay yusallii asagoo nebiga tukanaya jaalisan xaalu yaa mid fadhiya rasuulka fadhi ku tukanaya ayaan u imid fawadactu yadii calaa ra'sih gacantayda ayaan nebiga madaxa ka saaray buu yidhi faqaala wuxuu yidhi nebigu maa laka yaa cabdallahi bna camr markuu salaaddii ka baxay ayuu yidhi cabdullahi bna camr maxaa kugu dhacay wuxuu arkay inuu yaaban yahay qultu waxaan idhi xudidtu yaa rasuula allah rasuulki ilaahay waxaa la ii sheegay annaka qulta inaad tidhi salaatu rajuli qaacidan calaa nisfi salaa sidaasaa la ii sheegay wa anta tusallii qaacidan adiguna waxaad tukanaysaa adigoo fadhiya qaala ajal ajal waa bimacnaa nacam haa buu yidhi waa sidaa waa jirta xadiidku waa jiraa walaakinii lastu ka axadin minkum laakiin aniga lama mid ihin buu yidhi axad adinka idinka mid a axad idinka mid ah anigu lama mid ihi waa idinkaga duwanahay masaladaas xadiidkaa marka wuxuu daliil u yahay nebigu sala allahu caleyh wasalam in xukunkan uusan soo gelayn salaatu rajuli qaacidan nisfu nisfu salaati alqaa'im nebigu calayh salatu wasalaam ma soo gelayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii uu qiyaam ku tukado iyo haddii uu fadhi ku tukadaba ajarkiisoo taama oo dhammaystiran ayuu helayaa xadiidkanna wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim xadiid cabdillahi bni camr alcaas wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim qaala xadadanaa isxaaq bnu muusa alansaari qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalik can ibni shihaabin can isaa'i bni yaziid can ilmuطalib bni abi wadaaca asahmi can xafsata zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yusallii fii subxatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada fii subxatihi ay fii tatawucihi asubxa waa asunna salaada sunnada ah wuxuu ahaa mid tukada qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya wa yaqra'u wuxuu akhrinaya bisuurati suuradda wa yuratiluhaa waana tartiibinaya xataa takuuna ilaa suuraddu ay noqoto atwala mid ka dheer min atwala minhaa mid ayada ka dheer ilaa suuraddaasi ay noqoto mid ka dheer suurad kaloo ayada ka dheeray suuraddii ka dheereed ayay ka dheeraanaysaa suuraddan maxaa u sababaya inay ka dheeraato middii ay ka dheereed tartiibta loo akhrinayo si tartiibuu nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam ilaa suuraddaasi ay noqoto mid ka dheer suurad marka hore ayada ka dheeray waxaana keenaya qiraa'ada degan iyo tartiibta nebigu u akhrinaya calayhi salaatu wasalaam قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم مدما حتى كان أكثر صلاته إلى صلاة سبدا كذا يهات وهو جالس أسقو فردية صلاة سبدا كذا أسقو فردية إلى أوتكذو النبي عليه الصلاة والسلام مدما معنى مركو وين هذا هو حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال وحيري صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته حديث كان مردو أيا وحن كسو مرني في رياض الصالحين لكن شيخ رحمه الله ما دام يري باب ما جاء في عبادة رسول الله wixii cibaadada nabiga ku tacaluqa calayhi salaatu wasalaam ama tatawuc ha noqdo ama keyrkood ayuu keenayaa rawaatib ha noqdaan ama keyrkood wixii ku saabsan cibaadadii nebiga sala allahu alay wasalam ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan la tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam maciise laba ragco oo duhurka ka horaysa iyo laba ka dambaysa iyo laba maqrib ka dambaysa uu ku tukada fii beytihi iyo laba ragco cishaha ka dambaysa wuxuu ku tukada fii beytihi waa alrawaatib horaan usoo marnay qaala xadaanaa axmed ibnu maniic قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال وحير حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نبي عليه الصلاة والسلام وحوها مت كذا ركعتين لما رقعه حين يطلع الفجر مركو فجر كد الله وينادي المنادي أو دواقه متك دواقه يمحو لجدا ويؤذن المؤذن عن المؤذن كوأدمه waa wakhtiga salaada subax ay soo gashay laba ragcuu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam labadaas ragca waa maxay waa ragcatay ilfajr qaala ayuub ayuub wuxuu yidhi wa uraahu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi wa uraahu qaala ayaa dhahaya waa naafic sheikhiisa naaficu ilan ka warinaya waxaan u malaynayaa buu yidhi inuu yidhi khafiifatayni yacni kaana yusallii ragcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudfudud ayuu nebi sal alla ly slam tukan jiray حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمونة عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحير حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحن كحفظي ثمانية ركعات سديد رقعه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها لبا رقعو ظهر كهر ريسي لبا كدنبيسه وركعتين بعد المغرب إلى لبا ركعة أو مغربك كدنبيسة وركعتين بعد العشاء إلى لبا ركعة عشاء كدنبيسة قال ابن عمر ابن عمر وحير وحدثتني حفصة حفصة وحي إيش يكتب بركعتي الغداء لبا ركعة فجرك الغداء وركعتي الصبح ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكن أنو ما أهن بير أراهما مثل لبضا رقعة أركه من النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي النبي وصمينيا أما لبضا رقعة الله إيمانيا أنو ما أرق بير لكن حفصة إيشكت ولا شيء حفصة أيو كورينيا لبضا رقعة فجر كس... رقعتي الفجر كسابسا قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال وحير سألت عائشة عائشة وحن ويدي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحي تلك كان يصلي قبل الظهر ركعتين ظهر كهرتي لبا ركعة أيو تكنجري وبعدها ظهر كقداشين ركعتين لبا ركعة أيو تكنجري وبعد المغرب مغرب كقداشين ركعتين لبا ركعة أيو تكنجري وبعد العشاء عشاء كدما ركعتين لبا ركعة أيو تكنجري وقبل الفجر صلاة الصبح هرتين ثنتين لبا ركعة أيو تكنجري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول وحن مغلبه عاصم بن ضمرة ودايا سألنا عليا سألنا عليا علي أيام ويديني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من النهار أيان علي ويديني سألنا عليا رضي الله عنه في بعض النسخ وها كجرت سألنا عليا كرم الله وجهه كرم الله وجهه وحدها يماهن الإمام الترمذي رحمه الله وأن بعض النساخ أما غر أما ضبع عدو ama qolooyinka daabacay cali bni abi aalib radia allahu canhu in lagu gaar yeelo karama allahu wajhah qolooyina macruuf ku ah waa ashiica ayaga macruufka cali radia allahu canhu saxaabaduu ka mid yahay saxaabada qaar ka fadli badan calina waa ku jireen ridwaanullaahi calayhim oo waxaa ka mid ah abubakr abubakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexduba waa ka fadli badnaayeen cali bni abi aalib mana la dhihin ayaga mana lagu gaaryeelin mid ayaga ka mid a in la yidhahdo karama allaahu wajha maxay tahay sababta marka cali radia allahu canhu loogu khasisaayo karama allaahu wajha meeshaad waxaa ku jira raa'ixatu tashayuc tashayuca ka soo uraya in la yidhahdo karama allahu wajha lagu gaar yeelo saxaabadana ridwaanullaahi calayhim waxaa macruufa in la yidhaahdo radia allaahu canhum waana sida allah subxaanahu wa tacaala uu ka cabiray fii kitaabih wasaabiquuna alawaluun من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم الصحابة رضوان الله عليهم وحال لي رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم حضوها الصحابية وحال رضي الله عنه صحابي قاسي هنغضه من أهل بيت رسول الله متكمل أما غيرك قال نوحي علي عليه السلام نوير علي عليه السلام asay ku gaar yeelaya saxma cali radia allahu canhu wuxuu ka mid yahay min alkhulafaa'i الraashidiin waana alkhaliifaة الraabic waa khaliifihii afaraad wuxuuna ku jiraa fi darajati الraabica fadlan wa khilaafatan xagga fadliga iyo xagga khilaafadaba waa darajada afaraad wa can salaati rasuuli illaahi sala allahu alay slam min annahaar faqaala wuxuu yidhi cali radia allahu canh innakum adinku laa tutiiquuna daalika arrinkaa ma awoodaan markay weydiiyeen salaaddii nebiga maalinka uu tukan jiray ayuu yidhi adinku ma awoodaan oo lama imaan kartaan raggii weydiiyou ku leeyahay qaala wuxuu yidhi faqulnaa waxaan nidhi man ataaqa daalika minaa qofkii annaga naga midahe awooda sallaa waa tukanaya adigu noo sheeg qofkii naga midoo awoodi kara waa tukanaya faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa kaanat ishamsu hadday qoraxdu ahaato min haa hunaa halkan ee min jihati asharq yacnii qoraxdu haddii ay ka timaaddo min jihati almashriq min haa hunaa ka hay-atihaa qaabkeeda oo kale min haa hunaa min haa hunaada dambe waa min jihati almaqrib cinda alcasri casarka agtii sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukanaya macnaa wuxuu ula jeedaa qoraxdu markay jihadan ka soo baxdo wax yarna ay kor u soo kacdo oo ay la mid tahay qaabkeeda markay sii dhici rabto markay dhici rabto intii dhicidda uga dhiman wax yara uga dhiman ama qadar yaray meeshii yani dhicitaankii intay ka sarrayso oo maqribka intaan la gaarin wax yar ka hor sida jihadan maqribka ay ku noqonayso markay ku noqoto jihada mashriqa oo qoraxdu wax yar ay kor u soo baxdo laba ragcuu tukan jira calayhi salaatu wasalaam waa labada ragcee la tukanayo fi shuruuq waxayna ka mid tahay waa salaatu duxaa waqtiga lala imaanaya salaatu duxaa awqaaddeeda mid ka mida wa sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukanayay waidaa kaanat ishamsu hadday qoraxdu ahaato min haahunaa halkan min haahunaadan ayadana tii horey la mid tahay waa min jihati almashriq ka hay-atihaa qaabkeeda oo kale min haahunaa waa min jihati almaqrib cinda aduhri sallaa arbacan jihooyinka waa sidii hore oo waa jihada mashriqa iyo maqribka laakiin waxbay ku kala duwan yihiin markay qoraxdu soo baxdo jihatilmashriq ka soo baxdo waa jihada bariga ay xoogaa kor u soo kacdo soo dheeraato oo ay la mid tahay markii qoraxda dhankan ay u baxdo oo casirka wakhtigiisa la joogo ama wakhtigii casirka wax yar la gudbay qoraxda markaa weli waa kulushahay soo maa markii wakhtigaa la joogo waa wakhtiga barqadi ay tahay jihadaanna koray uga soo dheeraatay oo aaday usu ofogaatay waxay la mid tahay markii salaada casr laga baxo sida jihadan ay ku taho kale wakhtigaasi markii la gaarana arbacan afar ayuu tukan jiray waa xiina tarmudu lfisaal oo xadiidkii aan ku soo marnay fii riyaadi الsaalixiin salaatu اlawaabiin xiina tarmudu lfisaal salaada dadka awaabiinta ah waa wakhtiga geela kuwiisa yaryar uu cagagubanayo ama lugaha uu ka gubanayo cagaha uu ka gubanayo wakhtigaas ayay tahay salaatu lawaabiin wakhtigaasi waa goorma waa waqti qoraxdu soo kululaatay qoraxdu markay jihadan sidaa ka noqoto jihat almashriq oo qoraxdu ka soo baxdo jihat lmaqrib maxay kala mid tahay waa markii casirka laga baxa meelahaasi ku beeganta calaa kulli xaal barqadii markii la gaarana sallaa arbacan afar ragcuu tukan jiray salaatu duxaa laba qayb u kala qaaday waqti shuruuq markii la joogo iyo waqtiga qoraxdu soo kululaato marna laba ragcuu tukan jiray buu yidhi waa waqti shuruuq marka marna afaruu tukan jiray waa markii qoraxdu soo dheeraato horaan u soo marnay salaatu duxaa laba ragca u yar intii nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam waxaana ugu badnaa sideed ragco wayusallii qabla duhri duhurka hortiina wuxuu tukanayaa arbacan afar afartaasi waa rawaatibtii ayay ka mid tahay wa bacdahaa duhurka gadaashiina ragcatayni laba ragca ayuu tukan jiray wa qabla alcasri casarka hortiina arbacan afar ayuu tukanayay raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan yafsilu bayna kulli ragcatayni laba ragco kasta wuxuu ku kala goynaya bitasliimi cala almalaa'ikati almuqarabiina wannabiyiin salaamid uu salaamayo cala almalaa'ikati almuqarabiin malaa'igtii la soo dhoweeyey oo alla agtii lagu soo dhoweeyo alla agtii ka dhow wannabiyiina iyo ambiyada waman tabicahum iyo ciddii raacda min almu'miniina waalmuslimiin oo muslimiinta mu'miniinta iyo muslimiinta ah macnaa assalaamu calaykum ta labada jiha loo leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah jihada kale leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah salaamtaana waxay ku dhacaysaa inta la sheegoo dhan malaa'igta ambiyada iyo dadka mu'miniinta ee saalixiinta intaba xadiidkan wuxuu u dambeeyey maa jaa'a fii cibaadati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam baabkaana sheikhu raximahullah axaadiid badan uu ku keenay maca daalika axaadiidta baabkan ku soo aroortay ma koobi karo sheikhu cibaadatu rasuuli illah sal slam wayna noocyo badnayd aadayna u badnayd inta badanna wuxuu xoogga saaray ma jaa fi ibaad ma jaa fi salaati rasuuli illah maxaa yeele axaadiidta hadda uu sheegay fi lghaalib waxay ku soo arooreen waa salaadii soomkii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo cibaadaadkii kale oo nebigu la imaan jiray sala allahu alay wasalam axaadiid badanaa ku timid ujeeddada sheikhu raximahullah ma aha xasri iyo koobid waxa baabkaa ku soo arooro o dhan inuu koobo ujeedkiisu ma ahan hadduu waa samaynaya uu dhihi lahaana kitaabka intaan lama ekaadeen baab walba wixii ku soo aroora hala keena hadii la yar aaday u badan yihiin laakiin waa wax ka mid ah oo qofka ugu filan inuu ku cibro qaato kuna maaragtay kuna faa'iido wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin